dooda caawa waa dood aada u kulul bay noqonaysaa waana dood ku salaysan arrimaha dibadda iyo nabadgelyada waddankan ku salaysan bay noqonaysaa dooda tanna waxaa laga filayaa obama in uu aada u gacan sarreeyo maadaama xisbigan dimuqraadigu iyo afartiisana uu hayey president obama hayeyba uu aada guulo waaweyn uga gaaray xagga arrimaha dibadda waxaa laga filayaa inuu obama uu aada ugu gacan sarreeyo sida la filayana tobigu maanta wuxuu u badanayaa sida afghanistan iyo bakistan oo kale oo laga hadlayo israael iyo iiraan oo kale maxaan ku yidhaha isbedelka ku dhacay bariga dhexe iyo wejiyada cusub uu keeni doono uu keeni karo xagga argagixisada iyo china oo iyadu marnaba masha ka maqnayn laakiin tobiga aada iyadana hoosta looga xariiqaya waa libiya iyo wixii ka dhacay safaaradda maraykanka ee waddanka libiya iyo dadkii maraykanka ku dhintay iyo safiirkii ku dhintay baa iyadana aada looga filayaa markaad fiiriso goboladaasi muhimka u ah doorashada iyo kuwa la ysku haysto bal waxaad naga siisaa sharaxaad yaroo kooban oo ku saabsan sida goboladaasi ay muhim ugu yihiin doorashada iyo sida uu kusoo kaban karo codadkii doorashadaasi iyo meelaha uu ku horeeyo musharaxa xisbiga jamhuuriga midromne
waa sax horta sidaynu ula soconno historical electionkii ugu dambeeyey two thousand eigtkii gobollo badan oo republicanku had iyo jeer xoog kula haan jireen ayuu bediyey president obama siday ka mid yihiin ohio oo ay ka mid tahay virginia florida iyo gobollo kaloo badan sida new mexico colorado marka waxa weeye ma soo ceshan karaa oo dib ma usoo ceshan karaa sidii oo kale baa dadku aada u eegayeen laakiin maadaama doorashada tani aada iyo aada ay u adag tahay oo tartanka labadan ka dhexeeya hadda u tartamaya madaxweynaha waa rami iyo barack obama ay aada u kulushahay ayaa waxaweeye goboladii uu bediyey laba kun iyo sideedii baana hadda u muuqan inuu badinayo sida florida oo kale hadda waxaa ku yara gacan sarreeya ninka la yidhaha ramney virginia oo kale north corlan oo kale laakiin gobol baa jira madaxweyne xisbiga kan republicanka ama aynu naqaano jamhuuriga aanu noqon madaxweyne allas ama isagoo bediya mooyaane gobolka ohio waxa dhici doono ma garan karo laakiin hadda so far waa labaduba aad bay iskugu dhow yihiin inkastoo obama xagga tirada haddii la eego ama laga sii hordogo hadda isagoo horeeya markaad fiiriso oo kale meelaha qaar waxaa ka bilowday codaynta goor hore ama erli fowdenka oo qofka codkiisa uu dhiiban karo ka hor xilliga doorashada meelahaasi waxaa ka mid a gobolka hadda aad ku sugan tahay ee north carolina ilaa hadda codadkii la dhiibtay xilliga hore maxaa ka soo baxay ma jiraan wax saadaalaho laga bixinayo ilaa imika wax socdaalo weyn lagama bixinayo laakiin had iyo jeer xisbiga kan dimuqraadigu weliba sanadkii two thousand eightka haddaynu dib ugu noqonno waxyaalaha xooga saaray xisbiga dimuqraadigu wuxuu ahaa early foodka ama in hore loo foodgareeyo oo dadka la kiciyo oo guryaha loogu tago oo si magaranaysaa dad badan oo isdhigan lahaa aanay u dhicin oo inuu daan waxba dhacayaba u arka wax magaranaysa iyaga dantooda u ahay waxa weeye earlyfonku hadda north carolina wuxuu jebiyey maalintii ugu horreysay inuu gobolkan aan joogo record aan weligii dhicin oo waxa weeye boqol iyo shan iyo soddon kun oo qof baa maalintaa foodgaraysay gobolkan aan joogo labada xisbina aada bay u danaynayaan dadku inay foodgareeyaan oo ay galaan qolo walbana qoladooda iyo cidday sidan wedi foodgaranaysaa bay culays saar saarayaan teleefanadu ma kala joogsanayaan dadka guryaha kugu garaacaya ma kala joogsanayaan waxaa ka muuqata inooda xaraarad aada iyo aada u kulul ama inooda competition culusba aada iyo aada uga muuqan ugu dambeyntii dooda caawa haddaan usoo laabano haddii ay dhacdo in madaxweyne obama uu ku guuleysan waayo dooda caawa ama lagaga badiyo muxuu ka faa'iy maxa maxa muxuu maxay dhexal siin kartaa isaga haddiise uu mid roomni dhinaca kale isaga uu ku guuleysto muxuu faa'iidi karaa waxa weeye obama sinaba horta dhubeedkan ma luus garayn karo waayo dadku already ama sideedaba waxay u arkaan isagu inuu xoog ku leeyahay xagga arrimaha dibadda tuuna had iyo jeer uu uu kaga badin karo ramney baa loo arkaa laakiinse hadduu luus gareeyo ti uu ku adkaayo hawshii fiicneed oo afartii sano soo qabtay hadduu xejisan kari waayo doodeedii inaanu ku guulaysan karayn inuu noqdo madaxweynaha haddiise uu ku guulaysto rami aad bay usoo kicinaysaa because wax khibrada uu uleeyahay haba yaraatay arrimaha dibadda ma jiro hadduuse doodeeduse ku caddeeyo inaanu obama arrimaha dibadda waxna ka qaban waxna ka qaban doono isaguse uu barnaamij ka fiican hayo waxaan malaynayaa rami waddadii wayl hasku cagta ku hayaa